asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta xubinteenni murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni haddii eebba idmahayo dhinacyada badan taaban jirtay waana tii aynu ku kala miiri jirnay ama ku kala haadin jirnay ama ku kala habayn jirnay waxyaalo fara badan oo isugu jira sheekooyin tusaalayaal mahmaahyo iyo howlo kale oo nolosha caadiga ah ee midda bili-aadanka guud iyo midda gaar ahaaneed ee soomaalidaba xidhiidh lala waxyaalaha farada badan ee sidaasa ayaa waxay u baahan yihiin af walba wuxuu u baahan yahay fahan ku dhaqan dhihis iyo haddii eebba idmahayo dhaqasho ama dhugasho ama dheehasho ama dhiigasho markaan ku leeyahay intaasoo arrimood buu u baahan yahay dee afku haddii aadan ku dhaqmin ama aadan ku hadlin ama aadan isticmaalin wax faa'iidaha uu soo kordhinayaay ma jirto wuxuu noqonayaa af fadhiid ah oo isaga dhanba aan tabar iyo awood lahayn taasna looma baahno wadamada adduunku ama dalalka maanta maskaxda inaga haysta ee waxaan inagu maaragtay hadda dhoofitaanka iyo lootariga iyo tahriibka iyo hoogga iyo baca aynu u raadinayno markaad iyaga u tagto kow waxaa shardi ah inay ku baraan waxooda markay ku barhayaan waxooda muxuu yahay dee waxay kugu qulaaminhayaan ama ay ku laqsiinhayaan ama maaragtay haddii ay beydmahay ay kugu habhayaan ama ay kaa ababinhayaan ama ay kaa anqarinhayaan afkooda hooyo iyo weliba dhaqamadooda oo laga yaabo qaar aad iyo aada u khadhaadhi inay ku jiraan sidaa darteed waa inaad horta balkaaga ku fillaataa intaan mid labaad lagaa anqarinin xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii iibe oo aan dhahaynaa waxaa la yidhi gabadh baa lagu yidhi heblaay maxaad u guursan weyday waa gabadh gabadhaas dee waad og tahay oo guurku howl fudud ma aha dadka fududaystana dee maaragtay fudaydu bay ku burburiyaan marka gabadh show ay howsha guurku la coslayd oo gabadh qiimo weyn ahayd ayaa lagu yidhi heblaay sukedisa maxaad u guursan weyday markaasay tidhi saddex arrimood ayaan u guursan waayey saddexdaa arrimood ayay maaragtay culays u aragtay waa saddex arrimood oo ishuwan saalee waa kow saddex arrimood maxay yihin saddex arrimood baan u guursan waayo hee waxaan u guursan waayey tidhi tol wada xurmadoona aqal wada xarkadoona iyo xoolo raacisdoona saddexdaas arrimood ayaan u guursan waayey bal aada ugu fiirso marka ay ku leedahay tol wada xurmadoona dee waad garanaysaayo gabadhu markii hore gabadh madax bannaan aho iyada keligeed isku mashquulsan ayay ahayd laakiin haddii la guursado waxay yeelanaysaa sodoho seediyaal sodogyo qaraabo dumaashiyaal ehelo xigaalo marwanimo howl culus ayaa dhabarkeeda fuulaysa dadkaasoo dhan iyo howlahaasoo dhanna xurmadoodii iyo mas-uuliyadoodii ayaa laga rabaa waa la yaab gabadhaas meel fog bay toogatay waa labo waxay tidhi aqal wada xarkatoona waa guri dhan oo u baahan in la dhiso la agaasimo la hagaajiyo walow maanta gabdhaha soomaaliyeedu ay dab kaba dhigeen iyaduna waa howl kaloo culayskeeda leh waa qodobka saddexaadee waxay tidhi xoolo raacisdoon waa haddii ilaahay idmahayo ha u qaadanin xoolihii la foofinaya baadiyaha joogay keliya gabadhanu inay ka hadashay dee kamayna hadal waxay ka hadlaysaa isla maantadan aan joogno arrimaha jira ayay ka hadlaysaa markay kuleedahay tolwada xurmadoona dee gabadhu waa inay marwo dadkeeda xurmaysan noqoto oo ka bilowda ilmaheeda iyo ninkeeda xurmada markaas dariskeed iyo bilaadankeedu ay xurmo ku qabaan waalidkeed iyo aqrabkeeda iyo xigaaladeeda iyo sukeeyaheedu inta waa inay xurmo ku qabaan waa qodobka labaadee waa aqal wada xarkadoon dee aqalkii aqalka hadda maanta magaaladu wuxuu u baahan yahay dhismo iyo ilaalin waa labo waa qodobka saddexaade waa xoolo raacsidoon dee wixii hanti ahaa la helay ama wixii gurigeeda yaallay ama iyada jirkeedii ayaaba xafidid iyo in la raaco u baahan dhegaystow inaad saa u fahanto waa shay ku muhiim ah mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi mas iyo digaago ma dersaan mas iyo digaagabo ma dersaan